halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid ah famyada geeska afrika iyo weliba barteenna internetka ah ee v o a somaali com
cawaysnimo wanaagsan dhegaystayaal meel walbaad nagala socotaan waa fiidnimo jimco ah bisha ogosna waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dooni ay saarnaayeen muhaajiriin ku socday dalalka yurub oo ku degtay xeebaha liibiya laba boqol oo qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen halka laba boqol oo kalena la soo badbaadiyey haddaba dadka reer yurub ama shacabka reer yurub iyagu siday u arkaan qulqulka qaxootiga soo galaya qaaradda yurub
laakiinse de hadda waxaadla moodaaba yurubba inay raynayaan nimankan dhinacyadan dee midigta ah ee ah eele waxaa nagu soo batay nimankii calanka madoo sitay
waxaan kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sharciyadda mooshiinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya sidoo kale waxaan idiin haynaa magaalada muqdisho oo goordhoweyd lagu soo afjaray bandhigga caalamiga ah ee buugaagta waraysi ayaan arrintaas idinka haynaa iyo qodobo kale balse marka hore wararka caalamka dooni ay ka buuxeen muhaajiriin oo ka soo baxday dalka liibiya kuna socotay dalka talyaaniga ayaa badda ku degtay laba boqol oo qof ayaa mas-uuliyiintu sheegayaan in laga cabsi qaba inay dhinteen inkastoo saraakiisha liibiyan ay sheegeen in laba boqol oo qof oo kalena lasoo badbaadiyey dadka doonidan la socday ee ka kala yimid dalalka siiriya bakistan bangaladesh iyo waddamo kale oo iyagu ku yaala waddamada saxaaraha ka hooseeya mas-uuliyiinta dalka austeria ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen ilaa saddex qof oo lala xidhiidhinayo koob iyo toddobaatan qof oo meyd ah oo muhaajiriin ah oo laga helay gaadhi maraya waddo weyn oo u dhow xuduudda dalkaasi la leeyahay hungary mas-uuliyiinta dalka austeria ayaa sheegay in saddexda qof ee la xidhay ay laba ka mid ahi u dhasheen dalka bulgariya halka qofka saddexaadna uu haystay waraaqaha aqoonsiga ee dalka hungary ciidamada booliska ayaa sheegay in tirada meydadka la helay ay kor ugu kacday oo gaadhayso xilligan la koob iyo toddobaatan qof kuwaasoo sagaal iyo konton ka mid ahi ay rag yihiin sideedna ay dumar yihiin halka afar kalena ay carruur yihiin kuwaas oo la aaminsan yahay inay ku neefqabatoobeen gaadhiga ay saaraayeen
madaxweynaha koonfurta suudaan salva kiir ayaa amray ciidamada dowladdiisa inay hakiyaan howlgallada milatari ka hor intaan maalinta berri aanay si toosa u dhaqangelin xaba joojin dalkaasi ka hirgelaysa wareegta madaxweynaha ka soo baxday ayaa lagu sheegay in ciidamada s b l a ay ku ekaadaan goobaha ay imika joogaan islamarkaana ay keliya isdifaacaan haddii lasoo weeraro salva kiir ayaa arbacadii saxiixay heshiiska lala galay ciidamada fallaagada toddobaad kadib markii hogaamiyaha fallaagada riish maka mashaar uu isaguna heshiiskaasi adis ababa ku saxeexay
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda marka horese ee dalka liibiya dooni ay ka buuxeen boqolaal muhaajiriin ah ayaa ku degtay xeebaha liibiya saraakiisha ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in laba boqol oo qof ay dhinteen warbixintan waxaa inoo haya jamaal cismaan
saraakiil ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ay soo badbaadiyeen laba boqol oo ruux oo kale kuwaas oo doonidii ay la socdeen kula ciladooday badda doontaas oo ka soo kici tintay xeebaha magaalada zuwara ee dalka liibiya khamiistii sida ay saraakiishu sheegayaan badi muhaajiriintan ayaa ka kala yimid dalalka saxaraha ka hooseeya bakistan siriya morocco iyo bangaladesh mid ka mid a muhaajiriintaasi ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay inay doonidu ay ku jirtay xaalad xun waxaana uu tilmaamay in marinka liibiya markii hore loo yaqiin marinka geerida laakiin hadda loo baxshay qubuuraha badda mediteraneanka ayman talaal oo ka mid ah qaxootiga siiriyaanka ahi ee lasoo badbaadiyey ayaa ka warramay xaaladaha
طبعا رحنا مهاجرين وطبعا غير شرعيين معروفة هاي وغرقنا بالبحر
dabcanna waa la yaqaan waa sharci darro badda ayaannu ku dhimannaa doontu waxay ku jirtay xaalad xun dadna waa naga dhinteen liibiyaanka ayaana soo badbaadiyey ilaahay ha ammaansadee waana lagu qasbay dariiqan waxaa la odhan jiray dariiqii geerida haddase waxaa loogu yeedhaa qubuuraha badda mediteraneanka saddex ruux ayaa lagu xiray gudaha hungari kuwaas oo lala xiriirinayo dhimashada dadkaasi gaariga ku dhintay waxaana booliiska awstriya ay sheegeen in dhacdadani ay uga shakisan yihiin inay ka dambeeyeen koox muqallisiin oo isugu jira bulgeeriyaan iyo hangariyaan soo shaacbixidda dhacdadaasi xanuunka badan ee khamiistii ayaa timid iyadoo hogaamiyaasha balkaniska ay ku shireen vienna kuwaas oo ka hadlay qulqulka qaxootiga dalalka yurub taasoo ka dhigan qaxootiga ugu badnaa ee gala dalalka yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka saraakiil ayaa sheegay in jimcihii ay ka soo saareen gaari kuwa waxqaboojiyo xamuulka qaada midadka ilaa iyo toddobaatan ruux oo isugu jiray rag haween iyo carruur gaarigaasoo looga tagay meel waddo weyn oo gudaha awstriya una dhow xadka dalalka hungari iyo slovakiya taliyaha booliiska ee burgenland hannes peter dasgozil ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inay dadkaasi yihiin siiriyaan zeitlichen äh, Lkw-Wende der Verkleidung äh, keine Luftzufuhr möglich war. Ob tatsächlich über das Kühlsystem des LKWs, ob über waxaannu das ku Dach soo des saarnay LKWs.
baaritaankeennii hore dukumiintiyada safarka ee siiriya marka waxaannu aaminsannahay inay kooxdan yihiin qaxooti siiriyaan ah waxaannu awoodnaa inaan meesha ka saarno inay dadkani noqon karaan kuwo ka soo jeeda afrika u n h c r ayaa sheegtay in sanadkan oo keliya in ka badan laba kun iyo shan boqol oo qof ay ku dhinteen badda iyagoo isku dayaya inay u gudbaan dalalka yurub waxa ay hay-addu sidoo kale tilmaamtay in sanadka laga soo gudbay ay ku dhinteen ama lagu la'yahay badda mediterraneanka ilaa iyo saddex kun iyo shan boqol oo qof warbixintaas waxayna la socodsiinayey jamaal cismaan haddaba qulqulka muhaajiriinta ee ku qulqulaya qaaradda yurub ayaa waxaa goordhoweyd waryaheenna axmed sheekh cali wuxuu ka waraystay maxamed ismaaciil sagawe oo ah s- mid ka mid a soomaalida ku nool dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada faransa wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal wararka la xidhiidha doonidan ku degtay xeebaha liibiya
wallaahi arrintaasi waa run weeye doonidaas waa soo baxday een, waxaa la sheegayaa ilaa een, dhowr boqol oo qof inay doonidaa ku jiraan oo ku dhinteen sidaasaa la la sheegayaa marka een, dadka la soo badbaadiyey ma talyaaniga ayaa la keenay ha talyaaniga la keenay marka waxaa la ogaaday in kuwii doonida ay ka waday oo danaayadka samaynayay sideed ka mid a inay ku jiraan marka kuwaa waxaa la leeyahay waxaa loo dhaadhicinaya adigu maxkamadda mas-uuliyiinta talyaanigu ma sheegeen tirada rasmiga ah ee dunida saarneed iyo dadka ku dhintay tiradooda wallaahi tirada rasmiga ah weli lama hubo laakiinse waxa weeye een, dadku ilaa dhowr boqol oo qof bay gaadhayeen baa la sheegay waxaad moodaa marka laga soo tago talyaaniga in sidoo kale uu jiro qulqul badan oo dad muhaajiriin ah oo gaaraya waddamo badan oo giriiga hungari serbiya macedonia austria ay ku jiraan arrintanna way sii kordhaysaa sidee yurub u aragtaa dadkan sii kordhaya ee ku soo socda waddamadooda waa maxay siyaasaddooda arrintan ku wajahan european unitygu way ka shireen arrinta tan een, eh, markii horena waxaa keenay in laga shiro een, dowladda talyaaniga iyo greega oo markii hore dhibaatada turo ay haysatay arrintii markay sii sadigareeyeen oo ogaadeen in ay dadka ka imanaya africa ayba ka badan yihiin kuwa ka imanaya dhinacan eh, yurubtii hore dee la odhan jiray shuuciga ah dhinaceeda ay ka soo gelayaan oo xagga serbia iyo bosnia iyo dhinaca ay ka soo gelayaan oo aanayba arrintu dhinacan ba- badahan aanay ahayn arrintu ay arrintu ka badan tahayba Sa- waa arrintu waaba kasii badanaysa dadkani ma ahan dad joogsanaya oo weli waa ay soo socdaan waxaana hadda la qiyaasayaa inay sii kordhi doonaan yurub diyaar ma u tahay in dhammaan dadka imaanaya ay qaabilaan ma jiraan siyaasado yurubiyaanku ay ka hadleen oo arrintan si isku mid a ay ugu wajahayeen maya weli siyaasad is- een, isku mid a oo ay ku wajahayaan arrinta taniyada ah weli lama hayo waa sidee dareenka shacabka reer yurub ay ku wajahan kumanaankan qof ee dalalkooda soo gelaya ma jirtaa cabsi waxa weeye een, taas een, dadkii horta waxay gelisay khalkhal fara badan oo weliba een, eh, waxaa jirta dee siyaasadda siya- baashan siyaasadda la yidhaahdaana waa mushkiladeeday leedahay oo way way ka badbadiyaan wixii sidii aanay ahayn bay kasii badbadiyaan oo dadka kasii bajiyaan laakiinse de hadda waxaad moodaaba yurubba inay raynayaan nimankan dhinacyadan dee midigta ah ee ah eele waxaa nagu soo batay nimankii calanka madow sitay maalin walba telefishinada kasoo saara ama youtube-ka ama meelaha kasoo saara waxaanu gelaynaa room baanu calankaga ka taagi doonaa waktiga eh, soo socda marka dee taasay badanaa iyaguna een, ay carabka ku dhuftaan oo ay dadka tusaan inay magaranaysaa arrintu ay arrin ee ay tahay aan sahlaynaynaynima dadka kan sidii waxa looga qaban lahaa oo waddankooda wadamadooda waxay leeyihiin iyagu wadamadooda waa in dadka lagu caawinaa inta aad og tahay soomaalida soo gasha talyaaniga xaaladoodu waa sidee soomaalidu mashaakilka ugu weyne haysta waxa weeye soomaalidii hore ee soo gashay ee anigoo kale ahaa way iskaga wada tageen oo dee yurubtaa iyo maraykanka yurubkaasay wada galeen nin waliba markuu bahalka qaato wuu ka cararaa marka ma jooga ma joogaan wax soomaali ahoo dee marka waxaa soo gala qaxootiga ma haystaan ee dad uga soo horreeyey oo tusa ama caawima ama ah, la shaqo la raadiya ama afkii sidii loo baran lahaa la raadiya ama waxyaabahaas badanaana waxa weeye mashaakilkooda ugu weynin waxa weeye meelay seexdaan na ma haystaan marka badanaa guryo la jejebiyey oo niman halka kale oo eh, talyaaniga qaar ka mida ayaa guryo u jejebiyey guryahaasay boqolaal ku seexdaan een, xa- nadaafadooda fiicnayn mashaakil ka haysto dhibaato ka wallahi dhibaato badan badan badan baa soomaalida ka haysata
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sagawe oo ka mid ah soomaalida muddada badan ku noolay dalka talyaaniga oo isagoo magaalada firensa ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna axmed cali sheekh haatana dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa nala socodsiinaysaa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan barnaamijkeenna faaqidaadda waxa aynu ku eegi doonnaa sharci ahaan sida ay sharci ku tahay amaba uu ku dhaqangeli karo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha soomaaliya waxaa khadadka telefoonka haddaba ku jira oo doodaasi ka qaybgelaya xildhibaan cabdibarre yuusuf jabriil iyo xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi oo labaduba ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka hase ahaatee fikir ahaan ku kala aragti duwan mooshinkan sidoo kale waxaa iyana khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku jirta xaliimo jaamaca farax oo ah xogayihii hore ee dastuurkan xilligii la qorayey iyaduna ka mid ahayd guddigii dastuurka wax ka qoray islamarkaasina si dhexdhexaada u eegi doonta habka iyo sharci ahaanshiyaha dastuurka dhankiisa marka la eego mooshinkan haddii bal aan ku bilaabo dooda xildhibaan ee cabdi barre adigu magaalada muqdisho aad ku sugan tahay kusoo dhowow barnaamijka bal waxaad iiga warantaa halka ay ku dambeysay qabanqaabadiinnii hoosha mooshinka cabdulqaadir iyo xaliimo iyo sheeda waa salaamayo aad baad umahadsan tihiin horta sheeda waxaa rabaa marka mooshinka ku hadlaya inaan horta ka dhihin oo dad ka armi bixin mooshinkaasi dhibaanada u keeneen sharcigoona inay yihiin guddoonkuna gacanta ugu jiraa xilligii loogu talagalayna muxuu ahaa guddoonku muxuu ahaa asagaa meeshu loogu tala loogu talagalay la dejinayo marka moosinku sidiisa horta yaan loo arkin dhibaato keenayo yaan loo arkin waa in dadku u arkaa la xisaabtanka hay-adaha dowladda qof walba horta waa inuu arkaa oo dareemaa muxuu ahaa baarlamaanku awood uu leeyahay hay-adaha dowladda ma la xisaabtami karaa marka tii bay ka mid tahay madaxweynaha in baarlamaanka ula xisaabtamo in wixii khalada oo dhaca shacabka loo sheego in hay-adaha dowliga madaxweynuhu ka mid yahay marka mooshinka horta yaan loo arkin hal la ogaado baarlamaanku inuu yahay hay-adda keliya waa la xisaabtanta hay-adahan dowliga la xisaabtanta wixii khaldanna soo bandhigta wixii saxsanna soo bandhigta marka mooshinkii waa taagan yahay wakti dhowna waxaan filayaa diradooda inay usoota maxkamadda xeerihii loogu talagalay in loo gudin doono waa hagaag ee cabdulqaadir cabdi xaashi adiguna mudana waxaa tahay dhinaca kale ee mudanayaashaasi mooshinka wada kuwa kasoo horjeeda ah bal aragti ahaan maxaad ku dhaliishan tihiin ee xildhibaanadan wada mooshinka sharci ahaan waa mahadsan tahay zahra waa ku salaamaya adiga iyo xildhibaan cabdi bare iyo xaliimo iyo dhegeystayaasha iyo meela joogaba markaan usoo noqono nuxurka mooshinka anigu mooshinka waxaan iyo wixii xildhibaan oo ila ila ila fakar ah waxaan ka arkayaa saddex ciladood baan ka arkayaa waaweyn oo ah waqtiinta iyo siyaasadda iyo sharciyadda saddexdaba khuseeya sida uu xildhibaan cabdibara yidhi waxaan ku waafaqsanahay in baarlamaanku yahay hay-adda masalaysa shacabka ayna xaq u leedahay waajibaadka baarlamaankana oo tamfiiliga ahna labada arrimada ugu waaweyn ay yihiin la xisaabtanka dowladda iyo sharci dejinta waa garta marka marka arrintu waa arrin fikri ah laakiin dhib ma jirto ummadda soomaalida sida xildhibaanku sheegay waxa weeye inay caqligooda inta la tashadaan wixii markaa sax ahoo sharciyada waafaqsan oo dastuurka lagu heshiiyey waafaqsan inay ku dhaqmaan baa la gudboon waayahay bal xagga sharciyadda markaad ka eegto muxuu yahay dulduleelada kaaga muuqda
wallahi waxaan jeclaan lahaa in xildhibaan cabdibare sharciyadda ee dastuurka ku taagan yahay inuu noo sheego marka hore waayo anigu waxaan ahay qof ciladeynaya sharciyadda uu ku taagan yahay waayahay xildhibaan cabdi barre haye
waxa weeye shuruucdan ku taaganaya sababta mooshinka horta loo keenay mooshin la iskama kisin waxaan rabaa bal muqaadir saaxiibka inaan xasuusiyo hadday sharci tahayna ma aha yidhahdo haddayna sharci ha yidhaahdo waxaa jirtay muxuu ahaa madaxweynuhu wuxuu wuxuu wareegto ku soo saaray fulin ku soo saaray jumhuriyadda federaalka lambar toddoba ah wuxuu ku soo saaray soddonkii bishii maarso laba kun iyo afar iyo tobankii xeer ka kooban toddoba qodob ka kooban ayaa wuxuu ku saxiixan yahay wasiirka hore aniga iyo madaxweynuhu ku saxiixan yihiin sharcigaas lix qodob oo ka mid a waxay waxaa ku sax- lix lix qodob baa ugu muhiimsan kow marka qodobo ka mid a qodobka la- labaad iyo saddexaad iyo afraad ee xeerku waxay amrayaan dil toogasho ah oo lagu lagu geliyo xubnaha ciidamada iyo muwaadiniinta kale iyadoo iyadoo een, dacwadu een, maxkamada ciidamadu dacwada qaadayso sida ka muuqata madaxweynuhu wuxuu si bareera ugu xadgudbay oo- oo si si bareera ugu xadgudbay ugu sameeyey xadgudub ugu sameeyey dastuurka marka la marka uu soo saaray xeer ama sharci ciqaabeed dil toogasho ah aanay ansixin golaha een, golaha shacabka golaha shacabka awood awoodda dastuuriga ee madaxweynena waxay ku caddahay qodobka sagaashanaad oo ka kooban toddobiyo toban farqadood farqad ee toddobiyo toban farqadood farqad farqadda eh, waxay si cad u qeexaysaa ama u tilmaamaysaa madaxweynuhu markuu inuu wax markuu saxiixi karo ama markuu muxuu ahaa ee, uu wax saxiixi karo wuxuu saxiixi karaa een, sharciyada oo aan- oo ansixiyey baarlamaanku aan saxiixi karaa marka mar haddii qof la dilayo ama si qaabka ay dhacayso awoodda madaxweynuhu ma saxiixi karo mana oran karo qof hala iska dilo waa inuu sharciya ku helaa oo qodobayka ugu jirtaa marka farqadahaas ee sagaashanaad oo toddoba maxaa ahaa, toddobada farqood ka kooban kuguma jirto kumana cadda madaxweynuhu inuu inta warqad mu yirahdo qof hala dilo inuu inuu oran karo kuma ficina marka bal cabdulqaadir muxuu arrintaas ka jawaabaya cabdulqaadir waaye adigaan kuu soo noqonayaa inkastoon xaliimana siin doono lagana eegi doono ee, dhinaca dastuurka haye waa mahadsan yahay xildhibaan cabdibare horta arrinkan qareen madaxweynaha maahay waxaana xildhibaan soomaaliyaba ku qanacsan in mooshinka xilka qaadista madaxweynuhu waxaana uusan bislayn degdegna ku jiro sharciyadan uusan waafaqsanayn tan sharciyadda waxaa weeye qodobka sagaashan iyo labaatan labaad ee dastuurka kumeel gaarka ayaa qeexaya ee sababaha looga qaadi kara madaxweynaha xilka Een, sharciyada mooshinka hadda een, uu ku taagan yahay waxay buuxinaysaa qodobka ee, sagaashan iyo labaad een, faqradiisa koowaad oo ah soo jeedinta baa ka buuxda Een, habraaca faqradaha een, labaad iyo saddexaad oo qeexaya habraaca xilka qaadista madaxweynaha oo ay ugu horeyso een, guddiga een, waxaan ku dhaha maxkamadda dastuuriga ah oo ah iyadu sii dhegeysan lahayd dacwada haddii baarlamaanku dacwad ka soo jeediya madaxweynaha oo xadgudubka hadda uu sheegay een, xildhibaanko kale hadduu sax yahay hadduu qalad yahay go-aan ka gaari lahayd meesha waa ka maqan tahay waxaa kaloo meesha ka maqan een, aqalkii sare oo baarlamaanka oo isaguna een, dastuurku uu een, qodobkiisa ee, toddoba iyo ko- toddobaatan iyo koowaad faqradda i een, qodobka koowaad uu siinayo xuquuq dhegeysiga xilka qaadista een, een, madaxweynaha ah marka aan usoo noqdo marka een, een, specific issuega uu ka hadlay xildhibaanku waxa weye madaxweynuhu hadduu soo jeediyey xeer idaari ah ama administrative hadduu soo soo jeediyey oo xeerkaasi uu baal marsan yahay dastuurka qaranka waxay tahay in baarlamaanku uu dib u celiyo oo yidhaahdo waa unconstitutional laakiin ma xalaaleynayo aniga aragtidayda iyo qof kastoo constitutional lawyer ah oo mutakhasas ku ah cilmiga dejinta een, een, een, dastuurka ma keenayo in xilka looga qaado waa garta bal halkaa ii waayo joog waxa- waayo waxaa meesha imanaya waxa la yidhaha intent niyadda madaxweynuhu ma waxa weeye inuu dastuurkii dalka ku tunto mase waxa weeye inuu xeer idaari ah oo arrin markaas dowladda la soo gudboonaatay wax ka yidhaahdo waayahay waxaan qabaa oo xildhibaanka ku waafaqsanahay madaxweynuhu xeer ma samayn karo sharci ma samayn karo madaxweynuhu aan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah uusan ansixin laakiin issues badan arrimo badan baa hoos galaya arrintaas mana keenaysa baan qabaa aniga in xilka looga qaado madaxweynaha waa garta waa yahay Een, bal aan aado ee, xaliimo jaamac afrax oo ah xogayihii ee, guddigii dastuurkan sameeyey Ee, bal labadan qodob ee sagaashan iyo labo iyo sagaashan ee firqadda toddobiyo tobnaad haddaad eegto muxuu ka qabaa awoodda madaxweynaha iyo sidoo kale in mooshin lagu keeni karaba waxa weeyaan arinta oo hadda uu ka hadlayo xildhibaanku ayaan ku raacsanay arintaas waxaa si cad oo aada u qeexan u sheegaya qodobka sagaal iyo sagaashan iyo labaad ee constitutionka arrimaha looga keeni karo madaxweynaha impeachment waxaa lagu dhaho afka gaalada waxa weeyaan way caddahay laba arrimood weeyaan oo aada loo soo cadaynayo labadaas arrimood waxa weeya inuu khayaano qaran galay iyo inuu constitutionka jabiyo oo iyadana loo baahan yahay inay labadaasi cad yihiin soo lagu soo eedeeyey maxkamadda constitutionka maxkamadda constitutionkana hadda ma ma samaysna waata iyadana mida kale jirtana waa ku raacsanahay oo laba guri inuu ahaado waayo mar hadday dowladdu federaal tahay waa kuwii laale gurigii kale weli ma jira isaguna waayo ku raacsanaantaada ka sokow ee qodobadaasi maxay qorayaan ee xaqiiqiyan ee qodobka sagaashanaad Xaqiiqiyan.
firqadiisa toddobiyo tobnaad oo kale
qodob oo sagaashan iyo laba wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu sheegayaa in looga qaadi karo oo mooshinta lagu keeni karo khiyaano qaran iyo xadgudub culus oo dastuurka uu ku sameeyo ama sharciyada kale ee dalka u yaala ka labaad wuxuu leeyahay waa in eh, ay ka keenaan baarlamanka saddex dalool meel xubnaha golaha shacabka ee baarlamanka iyo golaha kale labadooda golo iyagoo isku jiraan maxkamadda dastuuriga ayaa markaas fiirinaysa inay leedahay sharciyad sal leh qodobka kale wuxuu leeyahay markii arrintaas la ogaado inay sharciyad leedahay iyo maxkamadda go-aan kasoo saaraysaa waa gartay ee haye
zahra waayo hore u soco xildhibaan cabdiqaadir ha zahra zahra walaal sida ay sheegtay weye een, eh, walaal eh, horta qodobku een, waxa aniga aan rabo kale inaan ka hadlo waxa waaye een, sharciyadda een, dhinacna marka loo eego een, moosinku een, ma een, ma marayo maxkamad dastuuriya hadday jiri lahayd xataa ma marayo maxaa diidayo waxaa diidaya waxaa la rabaa intent waxa la yidhaahdo waxaa la rabaa in la establish gareeyo ama la caddeeyo madaxweynuhu een, xeerkan uu soo saaray oo xildhibaan cabdibarre uu sheegay ma wuxuu usoo saaray inuu ku baalmo ku dus- ku duwiyo dastuurkii mase waa waa mase waa administrative error waaye Ha- waxay tahay waxa weye baarlamaanku maadaama yahay hay-adda sharci dejinta wuxuu eh, waajibkiisu waxa weye inuu laalo sharciga oo yidhaha waxba kama jiraan qalad baa usoo saarnay laguma dhaqmi karo waa gartay taasi taa waaye marka taasi laakiin ma keenayso xilka qaadis ma keenayso tan labaad oo meesha ku jirta walaal waxaan haddaad waqti yar fur- fursad yar isiiso waktiga baarlamaanka ee ee federaalka soomaaliya waxaa ka haray kow iyo toban bilood waktigeeda ka haray Een, waxa weye waddankan meeshuu maraya siyaasiyan iyo dhibaatooyinka hortaagan ummadda soomaalida waa ka daragsantaha loo sheegi maayo wakti ku dhumi mayno waxa weeye mooshin een, marka ugu liito dubiesa oo een, aan la hubo inuusan marayn in waktigii lagu dilo ka haray een, een, een, een, dowladdan u haray oo lagu dhammayn lahaa shuruucdii iyo nidaamkii lagu gaari lahaa doorashooyinka soo socda qaab ay noqdaanba wax fiican maaha siyaasiyan marka la fiiriyo wuxuu keenay khalkhal buu keenayaa weliba horey abuurmay oo hadda aan arkayno baarlamaankii baa laba gurub u qaybsamay guddoomiyihii baarlamaanka waxaa la saaray guddoonkii culays aysan ka bixi karin aan xaqna ahayn oo ah ama xagga soo aad ama xagga soo aad haddii kale waa waa kuna waa waa- waa waa la gujiday oo maahid guddoon fiican maahid Een, waxay een, een, ma- khal- een, een, dhibaato u geystay wada shaqaynta ka dhexaysay guddoonka iyo baarlamaanka iyo madaxtooyadii iyo hay-adihii fulinta waa tahay waxay dhibaato u geysatay he- baashii caalamka waayo dhibaatada waan usoo noqonaynaa oo dalkan riixay oo dalkan riixaysa iyo dowladii soomaaliya say wada shaqeyn lahayn bay hakad iyo dhibaato gelisay waad ujeeday een, hadda ee, een, een, war- saxaafadeedka u dambeeya ay soo saareen united nationska iyo african union iyo egas iyo dowladihii maraykanka iyo ingiriiska wada socda oo ay yidhaahdeen diplomatic language bay ku hadlayaan ay yidhaahdeen waxay arrintaani dib u dhigaysaa horumarka waddanka socda oo dadka diblomaasiyadda yaqaana anigu diblomaasi baan ahaan jiray walaalo b h d iyo loo master degree oo kusoo political science waxa weeye war waa idinka quunsanay weye macnaheedu waa idinka quunsanay waxaad iska tuuraysaan qarab baad iska tuuraysaan laydinama shaqayn kara weye waxa meesha ku qoran marka lagu- Waa tahay.
diblomaasiga la fiiriyo waa tahay Cabdi- cabdibaraan siinaya dahra waan ka baxayaa wuxuu ku yimid qaab wakti badan ayaan ku siin doonaa cabdiqaadir ii kaadi ha ku baxo ama ha lagu soo doorto waa mahadsan cabdi barre inaad ee, mooshinkan keenteen oo keliya maahan ee qodobadanna aad cuskanaysaan wax bal idinkaga dambeeyo ood u noqonaysaan haddee tan idiin socon weyda ma jirtaa kaba soo qaad dastuurkii lixdankii oo kale ayaa laga dhawaajinaya marka bal arrinkaas iiga waran intaan wax ku waxa weeye waxaan rabaa xildhibaanka saaxiibka horta inaan dib u xasuusiyo inaynu meeshaan umaynaan imaan inaynu horta maaragtay ama qof fiicno ama anidhan waxaasaan ugu dhacaysaa horta beesha caalamka oo saaxiibtay xildhibaanku asagoo mudan aada uga shaqeeyey beesha caalamka waana ka gudubnay horta heer ay wax loo yeerisa waa ka gudubnay beesha caalamku waxay nagu leedahay oo aan ku leenahay inayna baakuleeyaan waxay caawinan siiyaan laakiin hay-adaha dawliga ah ma ahan inay inta farigelin yidhahdaan saanu samayna horta beesha caalamka meeshaan ka saar beesha caalamka annaga isku filan dhexdeeda wixii khaladeeda ka yimaadeen hay-adaha dawladda xarlinaysa u xallin jireen cid gaar hadda loogu xadgudbahayana maahane madaxweynaha lahaysa madaxweyne qaranka soomaaliyeed annaga doornay wixii xadgudubaa aan ku hayna horta ku xisaabtana waa waajib haddaan tasiirka dib usoo darta waxyaabaha halkaan ku cad runtii oo madaxweynaha annagu aan ku dhalinayno horta runtii waxa weye waa wax shuruucda ka baxsan madaxweynaha dabadiisa jurland loogu tilay ka baxsan saaxiibkay xildhibaan wuxuu yidhi muxuu ahaa maxkamadda tuurga ma dhisna aqalkiisa oo baarlamaanku ma dhisna waa run waxay ahayd muddo lixdan cashaa in madaxweynuhu kusoo dhisay maxkamadii dastuuriga ayada waxayba ka mid tahay waxyaabaha lagu haysto in madaxweynuhu soo dhiso maxkamadii dastuuriga ahayd haddii kiiskan markay yalla waxaa horta dadka xageen la aadaya xageen la aadaya wixii dastuurkan ka dhaco waxaan dib ugu laabaynaa dastuurkeedii lixdankii marka dastuurkii lixdan iyo kowdii qodobkiisa lixdan iyo qodobkiisa lixdan iyo labaad u faahfaahinaysa in ay awood u leedahay maxkamada dastuuri maadaama ay dhiseen maxkamadaas taasaan soo dib u raacina horta saaxiibkii saas xasuusinayo horta sharciga inaad dani yaqaano marka ma ahan waxaanu isku hayno jagaa iskuma haysano siyaasan iskuma hayne arrintaan madaxweynihii galay oo lagu eedeynaya madaxweynuhu waa shar cilaariyihii galay marka horta qodobadaas waxa weeye wax ay u dhimayso laba kun iyo lix iyo tobankii ama doorashooyinkii u dhimayso lama arko qofku haddii lala xisaabtamayo maalin iyadoo u dhiman sharciga baarlamaanka waxa weeye waajib inuu la xisaabtamo hal bil hawaasta marka yaan lagu galgalin oo qofna yuusan horta oran shacabkiina yaan walaahaa la gelin oo la oran waxay imaanayo muxuu ahaa qabsiga imaanayo ma imaanayso isqabsiga waxaa ka weyn maxaa keenay isqabsiga hay-adihii dowladdu inay waxaan soo bandhigaan maxaa keenay baarlamaanka wixii loo idmaday haddayna iyagu miiska soo saarin oo shacabka dareensiin oo ummadda dareensiin oran waxaana dhacay dee qof walba suu raba yuusan u fasirin oo usan oranin waa hebel baa loo jira ama madaxweyne loo jeeda marka waxyaabaha aanu ka hadalnay oo madaxweynaha aanu usoo jeedinay oo mooshinka loo keenay waa wax cad oo nina uusan difaaci karin qofna ka hor imaan karin mana filahayo waxyaabaha halkaan muxuu ah xildhibaanada mooshinka iyo madaxweynaha ay ku soo eedeeyeen oo leeyihiin khaladaadkan baan madaxweyne ku haynaa anigu ma filayo qof muxuu ahaa bawaajib soomaaliyeeda ama qof xildhibaanu inuu oranayo waxaan madaxweynuhu ma deyin marka waxa waxaa lahayaa waa wax cad oo la taaban karaa lahayaa ko may laakiin sharcinimadiisa ayaa laga eegayaa sharci ahaanshiyaha unbaa laga eegayaa ma aha cidna ma difaacayso madaxweynaha si gaara sida uu sheegay cabdilqaadir cabdixaashi waxa loo waxaa loo cuskaday sharciyan baa loo cuskaday hadduusan wuxuu sharci ahayna looyarada kiiskan aanu u dhiibnay hadduusan sharci ahayn ma qabteen hadduu muxuu ahaa dastuurkan baalbarsayay lama guddoonku ma qabteen haddii kii lixdankii waxaan soo waafaqsay lixdan iyo kowdii wasa waafaqsay lama qabtin marka anigu waxaan qabaa inuu yahay sharciyan halkaan waxa ku qoran ay tahay sharciyan iyo dastuuriyan wadada loo marayana waa waa la yaqaanaa marka taas sidaas anigu taas ka oran lahaa waayahay badan yihiin qodobada muxuu ahaa aan ku su-aalo madaxweynaha aanu mooshin kaa keenayna intan waa ka ka badan yihiin dib baa laakiin ka faa ka faahfaahin doonaa waa tahay xildhibaan cabdibare taageerayaasha madaxweynaha xildhibaanada ku fikirka aan iraahdee waxa ay sheegeen haddii loo noqdo dastuurkii lixdankii ama koob iyo lixdankiiba in madaxweynaha uu halkaasi ka heli karo qodobo ay ka mid tahay inuu isaga awood u yeelan karo inuu kala diri karo baarlamaanka sidaasi hadda adigu ma kula muuqataa ma ku jirtaa
horta waxa weeye horta nidaamka iyo dastuurka horta aanan ka leexan lixdankii haddii madaxweynuhu ku leexdo lixdankii baarlamaankii xilligaas madaxweynuhu kala diri karay waxay ahayd baarlamaan shacab madaxweyne la soo doortay oo shacab soo doortay iyo baarlamaan shacab soo doortay ahaayeen laakiin mid kastana wuxuu kaa kala duwan yahay madaxweynaha laftigiisa aba lasoo doortay marka qodob u masaabaxaya qof lasoo doortay inuu yaro waa kala diraya horta sharci male qodobna uma qabanayo maxaa yeele baarlamaankan waa baarlamaanti ma ahan baarlamaan shacab soo doortay madaxweynihii madaxweyne shacab soo doortay ma ahan baarlamaan baa soo doortay dee baarlamaankii soo doortay awood uu ku kala diro ama lixdanka u misaabaxaysa ma laha maqayana qaadi taas waxba yana waqti isaga qaadi waaya waxaan siinayaa bal xalimo jaamac xalimoy dastuurkii lixdankii dabcan waad akhriseen oo waad aragteen kan intii aad wadeen hooshiisa bal xaggee iska waafaqayaan arrinta mooshinka iyo madaxweynaha marka la eego labada dastuur dastuurkii lixdankii horta maba loo noqon karo markii jaartarka lagu jiray axdiga kumeel gaarka ah ayaa waxaa ku qornaa in wixii kan laga waayo loo noqdo lixdankii markii kumeel gaarka laga baxay dastuurka cusub la sameeyey meel dambe uu sheegayo oo loo noqonaya meela ku taalaan kulli ma arkin laakiin sida loo dhigaya warka haddii maxkamadii ee dhexdhexaadka ka noqon laheeda dastuuriga aysan jirin iikaadi iikaadi daqiiqad waan ku siin doonaa cabdiqaadir xaashe haddii laakiin hay-adii fulinta garsoorka oo u dhexeysa hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta aysan meesha oolin meel kaloo loo noqdana aysan jirin dastuurkana dhinacba dhinaca kale uu suu doono uu ama u dhigaya ama uu u leeyahay sidaasi maaha maxaa diidaya in dib loogu noqdo kii hore lixdan iyo kowdii
waxaa diidaya maadaama aanu tilmaamin in dib loogu noqdo constitutionkan oo ku cadayn sabab loogu noqonayo ma laha laakiin in maxkamadda la samayn waayo xilligii la sheegay waxa dembigeeda iskale baarlamanku wuxuu la xisaabtamaa xukuumadda inuu isagu dabagalo oo in la sameeyo ay ku qasbaan bay ahayd way arkayeen waktigee iyagaa laga rabay inay ku qasbaan marka iyagaa ka seexda taasina marka tiina iyagaa samaynin marka hadda waxay ku cadayn karaan mala iyaga inay dabagalaan waa in la sameeyo maxkamadda waa in guddigii cadaaladda la sameeyo waxay wax walba waktiyeysan bay lahaayeen inay dabagalaan bay ahayd waayahay cabdiqaadir xaashi baan siinaya cabdiqaadir haye zaara waa mahadsan tahay laba qodob baan leeyahay mid waxa weye saaxiibkay xildhibaan cabdibare arrinta uu ka dhawaajiyey oo sharciyada iyo soomaalinimada iyo maaragtay arrimaha ani horta waxaan qabaa xaq ma aha in lagu duubo soomaaliyada iyo soomaalinimada iyo wadanimada in in in go-a go-a mooshinka lagu duubo maaha oo qofkii mooshinka ka beedisan uusan soomaali ahayn ama qofkii xildhibaan oo ra'yi ka keena uusan wadani ahayn aniga saaxiibaday wadaniyiin xalkoodii gudanayay leeyihiin laakiin waxa ila khaldan habka la raacaya iyo iyo iyo iyo shuruucda la adeegsanayo markaan taa ka gudbo waxa weeye sida ay sheegtay walaasheen dastuurkii kow iyo lixdankii haddii xildhibaan ay yidhaahdeen madaxweynuhu waxbuu qala diri karaana waa khalad anigu ma ogi xildhibaan baa halkaa yidhi haddii xildhibaan ay leeyihiin isagii baan adeegsanaynaa garsoor la aadaynaana waa khalad gabadhu say u sheegtay weeye dastuurkani nin baa hadda kahor wuxuu yidhi baa la yidhi qolo geel isu qabsatay nin islaamaarkii kulla fidna cinda algeel mushkilada wadankan haysatoo dhani waa dastuurkan qabyada ah oo dhibaatada badan oo si khaldan loo qoray oo jahawareerka miirana waxa weeye laakiin waa in lala noolaado maadaama isaga uu dastuur hadda yahay in lala noolaado weeye wixii uu ka aamuso oo isagu ka aamusana wuu ka aamusay wixii uu celiyo dastuur ka horreeyana isagaa u celiyo markaasaa lala aadaya waa maadsan waayahay xildhibaan waxaan ku noqonayaa cabdi barre cabdi barre maxaa maxaysan xildhibaanadu xal kale u keeni karin mooshin un ma ahane arrintan way soo noqnoqotay dhowr iyo tobankii sane ugu dambeysay dowladihii federaalka ahaa midaan haatan dowladihii kumeelgaarka ah midaan haatan federaalka dhammaan way soo noqnoqonaysay mooshin un mas-uul laga keeno ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha kadibna lagu kala tegayo marka miyey usan jirin xal kale oo aad kaba soo qaadba wixii meelaad ula noqotaan leh oo wixii haddii khalad ay ahaayeenna laga garwaaqsado hadday sax ahaayeenna la isla wada qaato oo loo noqon karo oo si dowladnimada ay ku jirto aad baad umahadsan tahay horta waxaan rabaa xalimo inaan aan dib ugu laabto dastuurkii lixdankii wax looguma laaban karaa mar haddaan dastuurkaana wax allaaliyo wixii dastuurka hore haddaan la laalin oo meel lagu laala ayna jirin waxaa qasaba wixii dastuurka laga waayo kii lixdankii waa taagan yahay ilaa laga gaarayo wixii dastuurka hore muxuu ahaa lalaalahayo mar haddaan la laalin oo dastuurkii hore jiro kii lixdanka baan dib ugu laabanayna maxaa yeelay kaasaa muxuu ahaa saldhigga u dambeeya horta kaas wey mid horta kaasaan ka leeyahay midaan mooshinka horta waxaan rabaa waa mooshinadu waa soo noqnoqdeen wax badan bay soo noqdeen mooshinkana horta inaan laga dhicin oo aan laga dhicin mooshin macnaheedu waxa weeye la xisaabtan korta hay-adaha dowladda dalka intaan waxaa soo mari jiray dhowr iyo toban ra-iisul wasaare oo muxuu ahaa cid mooshin laga keenay laga keenayay runtii dhowr iyo tobankaa mooshin oo ra-isul wasaaraha laga keeni jiray hal muxuu ahaa hal xabo oo baarlamaanka si toosa uga soo baxay ma jirin intaas ra-iisul wasaare la ridayay oo labadii u dambeeyay hadda ay ku jiraan waxay ka soo baxayeen aragti madaxweyne kasoo baxayeen madaxtooyada kasoo baxayeen bay kasoo baxayeen tana waxay kaga duwanta marka mooshinka horta yuusan dadka la oranay maxaa wax kale loo waayay waa la xisaabtanka hay-adaha dowladda midaanu marka waxay kaga duwan tahay waa mid nagu cusub ama soomaali ku cusub ama africa ku cusub soomaaliya haddaan kasoo qaado ilaa lixdankii waa markii koowaad oo madaxweyne afrikaana inta baarlamaan u soo istaago ay lasoo ay xisaabtamaan dee marka haddii mar la yidhi madaxweynihii dalka lala xisaabtamaya oo muxuu ahaa mooshin baa ka yaala dee dadka dhulgariir inuu ku dhaco la yidhahdo waa la burburhaya iyo muxuu ahaa dhibaataa la gelaya ma ahani waxay ahayd baarlamaanka in la yidhahdo baarlamaanka shaqadooda ha loo daaye iyo xisaabtankii hay-adaha ay kamid taha marka yani dadku horta dhibaato u arki waa la xisaabtankii madaxweyne qaranka soomaaliyeed madaxweyne anaga shacabka waa dooranay dee haddii khalad dhacay oo li waxaan dhacay hamooshin haddii laga keenay yaan loo arkin muxuu ahaa in la khaldan yahay waa in la yidhaahdaa baarlamaankii maanta mooshinkay keenay la xisaabtanka keenay hay-adihii dowladda la xisaabtamaya anugu marka ma arko in la yidhahdo dhibaataa dhacayso iyo kala guur baa dhacayo iyo waktigaa yar maahan iyadoo hal bil ka hartay sultaana lala xisaabtami karaa madaxweyne lala xisaabtami karaa cid kasta lala xisaabtamaya waa ku siinayaa xaash xisaabtankan maanta madaxweyne lala xisaabtamayo laba kun iyo lix iyo tobanka wax isbedelo inay ku dhacayaan anigu ma aaminsani xildhibaan xaashi shaqadii u socota hay-adihii dowladda ka shaqaynaya waaye xildhibaan xaashi haye haye cabdulqaadir laba xaashi arrimood baan leeyahay mid waxa weeye dastuurka ee kun iyo lixdankii adaa keenay anigu maba ma jirin qorshaha Mhm.
walaal horta waa siday jirto laakiin oo la leeyahay sax waaye sax waaye waa sax waa garan waaye walaalla waxa weeye dastuurkii kow iyo lixdankii haddii si een, ka baxsan shuruucda jirta baarlamaanku qaar ka mid ihi ba horta baarlamaanka marka leeyahay ummadda soomaaliya waxaan meelaha u sheegno baarlamaanku waa ku qeybsan yahay afkaarta marka leeyahay baarlamaan baa mooshin keenay xubno ka mid a baarlamaanka keena mooshinka haddii marka xubnaha walaalahaya oo buuxiyey shuruudii lagu keenayo dus- eh, yani eh, mooshinka haddii ay aadaan hab aan sharci ahayn oo kow iyo lixdankii aadaan madaxweynuhuna waa aadi karaa markaas waa xerogeel ay noqonaysaa Eh, ma aha nidaam iyo dastuur meeluu ka jira maaha midda labaad waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkay oo dhinaca politiciska annaga dowlad maahan annaga dowlad inay dowlad noqoto rabnaan rabtaan nahay waa baaba'ay waddankan waa dowladnimadiisi iyo dhulkay ku dhacday waxaan qoomeynayaa oo ilaahay iga sarreeyaa fiditaankii la riday ra-iisul wasaarayaashii haddiga isdamar uu sheegay cabdi cabdibare waddankan wuxuu u baahan yahay istiqraar siyaasi ah deganaansho siyaasadeed buu u baahan yahay wax maslaxadoo aanu ka raadinayna ama ku helaynaa ma jirto waxaan leenahay waa mu- mas- mas-uuliyad dastuuri ah oo qofka xildhibaanka ama oo mas-uulka maanta jooga saaran meesha maanta mar uu dalkaani marayo ma qaadi kadho isqabqabsi aan raad lahayn aan raad lahayn oo Waayahay.
dalkii afka ciidda loogu gelayo ma qaadi karto waa mahadsantaha laakiin taasi way jirtaayo hadda meel looga noqdo mabala waxaa la leeyahay mudanayaashii baarlamaanka iyo dowladda ayaga ayaa isku mashquula halkii wax kale la qaban lahaa taasi haddaan taa uga soo gudbo Ta- taa haddaan taa uga soo gudbo Een, xildhibaan waxaan aadayaa cabdi barre Een, beesha caalamku laftoodu mayse soo dhoweyn oo aad la socotaan ee, midowga maxaan ku rahdaa yurub qaramada midoobay qaar ka mida een, ergeyga gaarka ee arrimaha soomaaliya uu ka hadlay Een, mooshinkan inuu yahay mid seeteenaya hadafkii laga lahaa soomaaliya inay gaarto marka sidaasi aawadeed adinka suuragal ma tahay in qaar idin ka mid a xataa ay ka noqon karaan iyadoo la eegayo een, caqabadaha jira horta waxa weeye ka noqoshada horta ha noo dambaysa taase waxaan rabaa saaxiibkii cabdulqaadir waa nin aad islaamahayo inkastoo hadda aan tira inuu da- dalka dibadiisa ku maqan yahay wuxuu aada ugu celceliyey maaragtay muxuu ahaa mustuur iyo kaan iyo waxaan noqonaynaa muxuu ahaa eh, inaan maalinta mooshinkeena iyo maalin kasta eh, qabsano saaxiibkii cabdulqaadir horta hadalladu maanta leeyahay waan soo dhaweynaya waxay ahayd shalay ra-iisul wasaareyaasha markii la ridayo inuu ka qayb qaato yidhahdo war waynu burburaynayo inaan ra-iisul wasaarahan ridi inuu horta yidhahday ahayd oo maanta isleeya waa burburayna shalay markeed cabdulqaadir saaxiibkii cabdulqaadir ra-isul wasaarayaashii hore uu wax ka ridayay cid tiri muxuu ahaa waxaan waa burburaysa iyo waxaan horta midna ma jiro horta taa aan xasuusiye horta waxayna kaba burburan maayaane inta dalka timaadid kaale nala qayb qaado oo wixii khaldan nala fal horta saaxiibkii taasaan leeyahay midda labaad muxuu ahaa lokarakey hadalkiisa iyo beesha caalamka beesha caalamku aad baan uga xumahay inay hay-adihii suuriga ahaa ay soo farageliyaan oo yidhaahdaan muxuu ahaa waxaan khalad baan u aragnaa talay nagu leeyihiin talabay nagu lahayna waa la shirnay waanu siinay nicolay nicolay key waa nin ergey oo dalka jooga waa nin shaqaale ah united nationka wakiil uu yahay ma awood ma uu xukumi karo talana ma siin karo saasna waxnama yeelin karo Laakiin- hay-adaha dawladana waxma yeelin karo laakiin beesha caalamka dee taladay soo jeediyaan waa inay noqotaa tala dhexdhexaad oo waa inay noqotaa ma aha inay yidhahdaan iyada sidoo wax baaba'ay haddii wax baaba'ayaan ayagaa wax baabinaya nicolakey qaybtiisa ka mid yahay ayagaa wax baabinaye waxaan leeyahay beesha caalamka waxaa leeyahay haddaad garab nagu sinaysaan shuruucdii dalkaanu ku taagannahay sharciyan baan ku taagannahay wax khaldan baanu saxaynaa nagu gacan siiya halkaa naga istaaga sida wuxuu- muxuu ahaa annagu dhib noqo noqonayna ma qaadina waxna ma dirayne sharci baanu adeegsanaynaa lena waxaana khaldan baarlamaankuna wixii khaldan ka uu leexan maayo wixii saxsanna baarlamaanku ma hor istaagayo marka wax walba yaan laga dhigin meeshii caalamkaas meesha caalamka iyada halkaa maanta la dhigtay annagii isu tanaasul Waa tahay- waa tahay.
meesha caalamka ku cararaya haddaan annagu isu tanaasulno soomaalinimadeena raasano oo dad dowladnimadeena raasano meesha caalamka waxba nama tirahdeen ee annagii baa iska dabalaabanayna shacabka soomaalida waxaan leeyahay aynu dib isugu noqono waxba beel caalamyeena ku galgalan waxba yeena wax ayna aan isku samayno kuma dhicine intaa naloo dira innaga waajib isku leeyahay aynu isu tanaasulno qalabkeena aanu garabsano haddaynan keena khaldan wax u sheegi karin goormaan dowladnimo noqon karnaa Waa ta- Haddaan waa oran ku gartay.
karin anaa hebel baa khaldan Waa goormaan ku horta gartay.
horumar gaaraynaa waa in xaqiiqa laga hadlaa inaan difaac galna ma aha Waay.
inaan nirahdo waxbaa burburaya ma ahan Waay, aan is Dadka guud aan dhegaysano.
waxba ka hormarin waa tahay een, ee, xildhibaan cabdi barre waa gartay laakiinse beesha caalamku halkaas ayay dowladda ku haysaayo magaalada muqdisho waan wada ognahay ee, waxaa jooga midowda afrika oo beesha caalamka ka socdo ama iyaga dhaqaalaha ku bixinayaan dhaqaalihii dowladda iyo kaalmadii la siinaya halkii ayay taalla marka ma ma dhici karta sinaba inaad uga maaragtay madax banaanaataan isqabqabsigiinana ayaga ayaa dib eh, inta badan loola noqdaa een, bal haddaan xaashi dhinaca kale dib ugu noqdo maxaan madaxweynaha een loola hadli karin oo sida dhinacanba ay sheegayaan haddii ay jirto in eh, sharciyo uu ku tumanaya isaga qudhiisa aan looga keeni karin sida ay sheegeen een, mooshinkan waayo hore waxaa u jirtay in codka saas oo kaleeto lagu rido oo loo qaaday xildhibaano een, een, ra-iisul wasaarayaal hore oo madaxweynaha ay isqabteen sidaan oo kale marka maxaa diidaya in asagana tan lagu qaado haatan waa su-aal fiican weye Eh, walaal horta waxa weeye een, walaalkay wuxuu yidhi een, xildhibaanku een, eh, markii ra-iisul wasaarayaasha- ra-iisul wasaarayaasha la ridayey een, si eh, nidaamsan baa loo riday oo laysku qabsanayn oo een, maxaan ku rahdaa aniga xataa xoogaa waa idiida laakiin waxa weeye een, anigu waa kuu sheegay waan qoomeynayaa in waxba la riday ba runta markaan kuu sheego Eh, walow aan aaminsanahay inaysan isku mid ahayn madaxweyne iyo ra-iisul wasaare rigidood ay aada u kala duwan yihiin Een, masiirka ay wadanka uleeyihiin ay aada u kala duwan tahay taas waa ka tegaynaa tan labaad oo een, een, hadda su-aasha aada weydiisay waxaa weeye madaxweynaha waa laga keeni karaa mooshin haddaan laga keeni karina dastuurku maba qoreen qodobka sagaal iyo labaatan sagaashan iyo labaad ma ku jiraan dastuurka waxa weeye een, dastuurka madaxweyne muxuu yahay waay madaxweyne sidiisa muxuu yahay madaxweyne ma ninka kursiga fadhiya masoo kursiga waay Een, aniga madaxweynaha waxaan u aqaanaa xasiiska xasan sheekh fadhiyo xasan sheekh maaha madaxweynaha waa qof jooga baxayana wa waaya halkaan ii joog dhameeyo xasiisku xur muu leeyahay xasiisku astaantii qaranka weeye xasiisku noloshii qaranka weeye marka nafta laga siibayo waa in sabab weyn oo sidii hadda dastuurka markay gabadhu akhriyeysay waa gross violations maaha iska violation maaha waxaa la soo markay xalimo gross qudheedaan violations waqti tahana, siinaya aan waa kugu soo inay- noqdo waa waa waa walaala waa inay waa inay gross violation oo cad tahay waay waaya waana in intentka iyo niyaddu ay tahay mid ulakaca ay tahay wixii sixitaan u baahan sixitaan baa lagu sixi karaa waa in la saxo weysaan sheegayay laakiin marka madaxweynaha laga ridayo xilku waa inuu ama een, ee, galo een, khayaano qaran galo oo treason galo ama waa inuu wax aan lala noolaan karin oo khalada galo wey waa maasanta waayahay een, eh, waxaan dib ugu noqonayaa xalimo jaamaca far xalimo may maqashaa maxkamadda sare waa tahay dhinaca sharciga haddaan bal ka eegno maxkamadda sare sharci ma ku tahay in loo gudbiyo mooshinkan dastuurka maxaa ku qoran haa wuxuu- dastuurka waxaa ku qoran madaxda sare oo dhan waxaa xilka ka qaadi kara ee, maxkamadda sare markii ay cadayso ayay Maxkamadda dastuuriga, dastuuriga.
xasaanada ka qaadaysaa waxay ku wareejin lahayd guddoomiyaha baarlamanka marka arrintaasaa looga baahan yahay iyo cadaynta sharciyada lagu soo eedeeyey inay run yihiin iyo in kale labadaasaa looga baahan yahay waaya qodobka Iyo sagaashan iyo labaad ilka-qaadista nafteeda iyada laga rabaa Mhm, xeer hoosaadka qodobka sagaashan iyo labaad waxa isku khaladay maxkamadda sare ee maxkamadda dastuuriga maxkamadda wax ka qaadi karaa maxkamadda dastuuriga wey.
dastuuriga haddaysi jirinna maxkamadda dastuuriga ka hadla maxkamadda dastuuriga ka hadlaya waa tahay waa yahay waa tahay sharciga een, muxuu dhigayaa qodobka sagaashan iyo labaad een, xeer hoosaadkiisa
Qodobadooda hoose.
wuxuu dhigaya xeeroosaadka baarlamanka ma aqaano laakiin dastuurku wuxuu sheegayaa markii ay maxkamaddu cadayso inay arrintaasi sharci tahay oo ku sifoobay arrimahaas la sheegaya madaxweynaha iyada ayaa ka qaadaysa xilka waa hagaag ee bal labada xildhibaan dib haddaan ugu noqdo xildhibaan cabdi barre sidaad rabtaan hadday u suuroobi waayaan wax maxaa idiin qorshaysan muxuu yahay tallaabada labaadood qaadaysaan
dee annaga tilaabo gaar oo hadda annagu aan qaadayno madax xildhibaanaa nahay annagu mar haddaanu mooshin keeno ama ra-iisul wasaaraha laga keeno ama madaxweynaha laga keeno ama wasiirha laga keeno waajibka xildhibaanadu waxa weeye inay inay soo gudbiyaan oo qalabka soo gudbiyaan xildhibaanada soomaaliyeed usoo gudbiyaan ama maxkamad ha ahaato ama meeshii kusisa ha ahaatee dee annagu sharci ga- wax gaaro annagu aan ka wadano iyo dan gaar aan ka wadano maahan annagu wixii sharciyana oo muxuu ahaa mooshinka uu ku yimi baanu soo gudbanaynaa dee maxaa idiin qorshaysan markaa leedahay waxaad annagii ma helin dad maaragtay garsooraha oo wax kala sii tirmay Waa dhibaato wale garta.
dee annagu dhibaato ma ma wadne muxuu ahaa qofkii lala xisaabtamaya waa muwaadin soomaaliyeed waxaa anagu u arkaa qof walba haddii lala xisaabtamayo qof la rabo oo dowladnimadiisii la rabo oo wanaagiisii la rabo oo wixii khaldan laga leexinayo aan u arkaayo horta yaan loo arkin muxuu ahaa wax dhibaataa xildhibaan mid kale ma wadaan Waa gartay.
waxay soo bandhigayaan inay la xisaabtamaan hay-adihii dowliga la xisaabtamayaan waayo haddii laakiin kaba soo qaadba een, hay-adihii dawliga ahaa ee, een, een, een, hay-adda sharci dejinta tii fulinta iyo maaragtay dhammaan xildhibaanadiiba ay kala gadoodsan yihiin ama aysa isla shaqayn karin beesha caalamka ay soo saartay digniino arrintaasi ku wajahan een, sida uu hadda xildhibaan cabdiqaadir xaashi noo sheegayna een, hay-adihii dowladda iyo madaxdii dhexdooda laga garanayo xiisada jirta marka soo saameyn kuma yeelanayso habsami u socodkii hanaankii dowladnimo ee laydinka rabay inaad hormuudka u noqotaan xamar anaa jooga cabdulqaadir balka hadduusan joogin wuxuusan ka warqabay inuu sheego waa xildhibaan aad baan uga xumahay hay-adahan sidibaa hay-adihii u shaqaynayaan xukuumaddii sida u shaqaynaysaa baarlamaankii siduu u shaqaynayaa madaxweynihii xaakiimkiisu u fadhiyaa dadka wax dhibaato ah oo ilaa hadda jira ama isqabqabsiga ama meesha yaalla ma ay jiraan fikradda waa lagu kala duwanaan karaa waa waxaan waa siyaasad wiil iyo aabihiisa fikradda kala duwan kara marka wax hadda maaragtay hay-adihii dowladda is haysta ama shaqa la-aan socota midna male waad aragtay shalay een, een, shuruucdii baarlamaanku shalay ansixiyay waad aragteen xukuumadda sida u shaqeynaysa u fadhidaa madaxweynuhu shaqadiisiibuu wataa marka anigu waxaan kusoo gabgabinayaa muxuu ahaa hay-adihii dowligu sideeda u shaqeynayaan wax isqabqabsiya iyo wax dhibaato ah oo dhex taalla ma lahan baarlamaanku sidiisa u shaqeynayaa marka dee madaxweynihii haddii layihaha lala xisaabtamo yani qofna u arag dadku yaan u arkin caalamkuna yaan u arkin waxbaa burburaya iyo waxbaa isqabsanaya madaxweyne waa madaxweyne qaranka soomaalida ixtiraam buu lagu leeyahay asna waxaanu ku leenahay wixii khaldan inaan nidaamno waxaana khaldan inaan nidaamno waajib bay nagu tahay marka haddii madax la arki jeedee ra-iisul wasaare lala xisaabtamo oo maanta madaxweyne lala xisaabtamay uma arka anigu in la yidhahdo dalkii dhibaata ka dhacaysa ama dhulgelin baa ku dhacaya waa xisaabtan kaasay ka mid tahay iyadana waa saxbi doontaa wadada u fiican bay ku saxbi doontaa yaa laga hostin waayahay xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi ee kanadaad joogtaa laakiinse dabcan xaalkii wadanka ama xildhibaanada laga sugaya qeyb baad ka tahay maxaad xalka kusoo gabagabeyn lahayd walaal aniga meesha joogo macno ma leh xildhibaankuna aada buu ugu celceliyay arrintaa wuuna ku qaldan yahay Ee, intaa adduunku marayay oo hadduu galay wadanka mar dhow aniguna waxaa kama hadlin anugu fasaxdaan ku joogaa Ee, dalkana waa ka warqabaa habeen walbaan labada dhinacba la hadlaa Ee, waxa weeye waxaan kusoo gabagabeynayaa arrintaas Ee, dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inuusan beesha caalamka oo biilasha iyada bixisa inta badan inuusan didin buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay hay-adaha eh, sharciga iyo fulintu inaysan kala cararin baarlamaanku waxa uu dalkan u qaban karo ugu muhiimsan waxa weeye inuu xeerar macno leh dejiyo oo awdaya dhibaatooyinka hadda ama gabdobolada dastuurkani leeyahay Een, wuxuu een, een, hadda waxyaalaha ugu weyn oo xildhibaanadu ay een, ma oo ka hadleen cabdibare ama een, hadda mees ma soo bixin waa corruption waxa ugu badan oo laga hadlaa corruption weeyaan waxa musuq maasuqa la yidhaha musuq maasuqa dadka mutaqafiinta oo- oo bartay oo ka fak oo mufakiriinta caalamka ka wax ka dhigay ma aha hunguri aadane ama human greed ma aha sababtiis waxa weye institutions daciifa oo aan jirin oo xakamayn karin wa baarlamaanku hay-addii arrintaa wax ka qaban lahayd isaga weeye hay-addii sharci dejinta weeye baarlamaanka mudanayaasha sharafta loo walaalaha ee waxaan ugu baaqayaa markii sharci laga soo noqdo fasaxa sharci dejinta in xoogga la saaro oo la xisaabtanka dowladdu wuxuu imaanayaa markii shuruuc macno la dalka jidho oo lagu xisaabtami karo waa maasi waayahay ugu dambeyntii waxaan kusoo eh, gunaanadayaa xaliimo jaamac afrax xaliimo maxaad adigu dhihi lahayd labadaasi dhinac u dhexeeya arrinta oo hadda aan liid aniga intii sharci ahayd waa sheegay sida aan ka qabo laakiin muhiimadda dham iyo meesha ay wax ka qaldayn waxa weeye waxaa muhiima in sharciyada wadanka la dhameeyo oo nidaamkii dawliga ahayd iyo instituishanadana sidoodii loo isticmaalo maba la isla gaaraan heeraha xisaabtanku meel hoosuu ka dhici lahaa marka arrimahaas oo dhan oo laga sugayo xukuumadda iyo baarlamaanka waa inay dhamaystiraan aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaada dhammaantiinba waa mahadsan tahay waa mahadsan
mudan mahadsan
barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegno sharci ahaan shiyaha mooshinka qaar ka mid oo mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ee ka keeneen madaxweynaha soomaaliya iyo sharcigu waxa uu dhigaya dastuurka oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaan cabdulqaadir cabdi xaashi oo jooga dalka kanada iyo xildhibaan cabdi barre yuusuf jabriil oo jooga magaalada muqdisho iyo xaliimo jaamac faarax oo ah xogayihii guddigii dastuurka u xilsaarnaa joogtana magaalada muqdisho ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
saare cabdi ayaa barnaamijkaasi inala socodsiinaysay lantaab soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhegaysanaysaan magaalada muqdisho waxaa goordhow lagu soo afjarayaa bandhigga caalamiga ee buugaagta oo halkaasi ka socday muddo saddex cisha dadka ka qaybgala bandhigan buugaagta waxaa ka mid ahaa brofesor cabdalla cumar mansuur oo ka mid ah khabirada afka soomaaliga wuxuu u warramay waryaheenna seynab abuukar axmiyad weyn ayuu ii leeyahay maaragtay sidaan aan horey baan kugu sheegay yacnii walow safarka uu dheer yahay maaragtay aanan dhib leeyahay turkiya afar iyo labaatan saaca aan meeshaas ku xayirnaa laakiin soomaalidu waxay tiraahaa ceel biyolahi ma foga makastay meeshan waa meeshii haddii aan maaragtay aan ku qiyaaso dhaqankii soomaaliyeed waa ceelkii nolosha af soomaaliga marka waa wax aada iyo aada qiimo u leh oo muhiim u ah maaragtay af soomaaliga oo ciriiri la geliyey oo shiiqiyey af ingiriisi meel walba la isticmaalo sida loo isticmaalo af ingiriisiga iyo sida maanta aan arkay waxaa ii baxay soo baxay masuur ah in dhalinta hadda soo baxday ay aada u daneynayaan inta meesha ay ka jirto oo sarta ka qubantay waa dhinaca dowladda in ay danayso oo iskuulaadkii maaragtay hoose dhexe secondary iyo saraba in af soomaali lagu qoro oy dowladdii danayso dadka ku khasabta markaas afkii sidii xawligii uu lahaa ayuu sameynayaa hor umar sida uu ahaa afar iyo shan iyo labaatankii sano ka hor mahadsan tahay inta bandhiga socday kumanaan buugaag baa lagu soo bandhiga oo qalinley soomaaliyeed ee qorta oo aqoon kala duwan leh kuwaasoo ku qornaa luqada afafka soomaaliga ingiriiska iyo carabiga haddaad bugaagta akrisay sidee baad u aragtay runtii ma wada akhrina cinwaanadooda ayaan arkay waxaa u badan af soomaaliga u badan runtii waa loo baahan yahay in af ingiriisi wax lagu qoro carabina lagu qoro laakiin waxaa maxaa la yiraahdaa awlawiyaadka waxaa leh in af soomaaliga la horumariyo isagaa mudnaanta koowaad leh taana buwagtii waa ka muuqatay oo ah mawaadiic fiican ay ka hadlayeen oo xagga bulshada iyo maaragtay khaasatan taariikhda iyo waxyaabahaas walow meeshii ay ka maqan yihiin dhinaca sayniska ah taasna eedeeda waxaa iskale dowladdaa leh haddii dowladdii iskuullada lagu dhigi lahaa af soomaali waxaa khasab ahayd in la sameeyo buugaag oo synis ah marka kan horta waa midda koowaad soomaalida loo baahan yahay waxaa waay dhinaca bulshada horta in laga taageero magaste marka waa tallaabo aada iyo aada muhiim u ah oo wanaagsan maxaad farriin siin lahayd qofka hal abuurka ku cusub ama doonaya inuu hadda buug qoro waxaan siin lahaa waa inaad qortaa isku daydaa inaad qortaa waxa aada taqaana ha isku dayn inaad qorto waxaadan aqoon iyo waxa aada jeceshahay oo aada u leedahay maaratay u fara dhudhuuban tahay inaad qortid labo waa inaad xaqiiqda maaragtay aadan ka fogaan oo maxaan ku yidhaahda caatifo ku qaadin tan saddexaad waa in aad lahaataa buugga aada qoraysid raad raac si buuggaaga qiimo u yeesho saddexdan qofkii raaco waxaan u malaynayaa in miro fiican ka keenayo qoraalkiisi kaasi waxau ahaa brofesor cabdalle cumar mansuur oo ka mid ah aqoon-yahanada afka soomaaliga oo ka qayb galay bandhigga buugaagta ee magaalada muqdisho waryaheena seynab abuukar ayuu u warramayey haatanna nairobi maamulka koonfur galbeed ayaa ku guda jira xulista xubnaha baarlamaanka uu maamulkaasi yeelanayo balse waxaa soo baxaya cabashooyin kasoo yeedhaya qaar ka mid a beelaha gobolka degan oo salugsan qaabka wax loo soo xulayo shirka ka dhacay magaalada nairobi oo arrintan la xidhiidha waxaa warbixintan kasoo dirtay wariyaheenna maryan maxamuud bare
shir ballaaran oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiin waxgarad odayaal dhaqameed haween iyo dhallinyaro kasoo jeeda deegaanada aato yeet iyo ceel barde oo hoos taga maamulka koonfur galbeed ayaa lagu qabtay magaalada nairobi halkaas oo siyaasiyiintii ka hadlay oo qaarkoodna ay xolol horey uga soo qabteen dowladaha soomaaliya kuwana ay hadda ka hayaan ay si weyn ugu dhaliileen maamulka shariif xasan sheekh aadan sida maamulkiisu aanay ugu jirin dadka deegaanadaasi wadadega oo dhan cabdirashiid jaamac mursal oo ururka aqoon-yahanada soomaaliyeed ka socday ayaa sharaxay qaabka ay deegaanada koonfur galbeed u degaan beelaha cabanaya isagoo uga digay madaxda sare ee koonfur galbeed inaanay iska dhiga tirin tabashada dadka deega deegaanadaasi oo aan u horseedin in dadkaasi ay nidaamka federaalka gobollo kale ku darsamaan oo taladooda ama ay taladooda hoosgeeyaan dowladda dhexe ee soomaaliya xildhibaanada looma dhanna beeshanna way ka maqan tahay degmooyinka hadda la sheegay gobolka bakool oo ka kooban lix degmo lix degmo oo saddex ay si gaara u degto beeshan oo kale ah degmada yeed aata iyo ceel berde waxaan leenahay maamulka koonfur galbeed haddii uu ka fiirsan waayo oo uu keeni waayo xuquuqdii iyo saamigii ummaddan ay ku lahayd dadka halkaa degan waxaa u furan oo micnaha ay samayn doonaan inay ku darsadaan maamulka hadda la leelayo la rabo in la sameeyo gobolka hiiraan
waxay ahayd maryan maxamuud barre warbixinay magaalada nairobi nooga soo dirtay haddaba afayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolada koonfur galbeed malaaq maxamed yacquub sheekh ayaa isagu beeniyey cabashooyinkaasi beelaha kasoo yeeraya ee la xidhiidha qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka waryaheena mukhtaar catoosh ayuu u waramay adeerow hadda ma aha wax dadka wax qiiminaya hogaamiye kooxeed ma aha waxaa wax qiiminaya odayaashii dhaqanka oo beelaha si fiican u yaqaanay oo takhasus u leh deegaan walbaba dadka degan iyo qaabka ay u degan yihiin faraha ilaahay ma samin oo faraha ilaahayga abuurayba bani'aadanka kala dheeray qabiil oo xoogaa tun weyn oo badan loo badiy waa iska jiri karaa laakiin wax cadaalad darro ah ma jirto nin walbaba sidii uu ahaa ayaa arrinta ku wadnaa waxaan rabnaa kullidu xaqiin xaqa nin walbaba inuu ka helo annaga ma rabno in meelaha qaar oo sida qabiilada looga soo dhisay qabiil camala loo soo dhisay annaga deegaanadan waxaan rabnaa in lagu dayado oo federaalka rasmiga ah la doondoonaya in annaga naga soo baxo ayaan rabnaa dad kasta oo deegaankaasi deganaa ayaa wixii ay leeyihiin aan siinay marka dad hadday maanta bani'aadanka hadday qofka la yidhaahdo arrinta maanta waxaan samaynaynaa in xoogaa dhaqaalaha isku darayna haddii la yidhaahdo dhaqaalahaasi ayaa toban meelood loo fasirayaa warka soomaalidana waxay u baratay looma dhamo looma dhamo keliya hadday laga reebo inta kale annaga dad nin walbo deegaankaas degan soomaali ah ninkii deegaankaasa degan ama qabiilkii degan waa siinaynaa xuquuqdiis waa helayaa laakiin qof iska qaylina deegaankaba aan deganayn oo iska qaylinay waa annaga taas nama khusayso beelaha cabashooyin ka soo yaraya waxaa ka mid ah qaar ka mid a beelaha dega yeed caato iyo deegaano kale marka dadkaasi xaqooda waa leeyihin ugaaskoodaana la jooga goobtuu fadhiyaa wada qiibsiguu ku jiraa marka xaqiisna waa helayaa wixii qofka uga tunka weyn a helo isigana waa helayaa wixii ka baxsan ciddii rabto sadbursiya rabta aniga sadbursina ma hayno kaasi wuxuu ahaa malaaq maxamed yacquub oo ka mida malaaqyada gobolada koonfur galbeed oo wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh uu warramayey guud ahaan idaacaddeenii habeenniman waa naga intaas intaan beritole haddii eebaydmo lixdiiyo barkan saacadda geeska afrikada bari markay tahay dib u kulmi doonno dhammaan bahda v o a waxayna leedahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.